halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muwjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sarreyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxaynsiifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu mar kale horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan haatan horay idinku sii wadaynaa waxiyadii nebi yo'eel nebi yo'eel wuxuu doorbiin ama weynaysada ruuxa ku eegayaa mustaqbalka wuxuuna ka hadlayaa maaddada ku saabsan maalinta rabbiga waxaa soo xigtay nebi yo'eel rasuullada sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan waxyaalahaas dabadeed waan soo noqon doonaa oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa waanan taagi doonaa si nimankii hadhay ay rabbiga u doondoonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal dhammaadka horudhaca kitaabkii yo'eel nebi yo'eel wuxuu haddaba ku furayaa waxyigiisa sidii aannu horay idinku soo sheegnay balaayo ku habsatay dhulka israa'iil oo ahayd anyax baas oo dhulkii halakeeyey wuxuuna ku masaalay sida ay ahaan doonto wakhtiga dhammaadkiisa waana qidco caaqibo leh qaybtaas koowaad marka la eego sugaan ahaan sida waxyiga nebiga uu u dhacayo ugu dambayntana waxaa waxyiga yo'eel ku jira qidco laysku haysto oo uu inoogu sheegayo sida ruuxa quduuska ah ee ilaah laysugu soo shubi doono sida ku qoran cutubka labaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waxaa haddaba jira in siyaabo qaldan loo tarjuntay ku shubista ruuxa quduuska ah waxaanan taasi u eegaynaa si tafatiran markii aynu soo gaarno haatanna waxaannu si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka koowaad ee kitaabkii nebi yo'eel haddaba waxyiga nebi yo'eel waa saddex cutub laakiin haddana waxyaabo ahmiyad sare leh ayuu ka hadlayaa oo waa qayb ka mid ah qorninka quduuska ah oo caaqibo leh haddaan markaasi iminka idiin bilowno maaddadan koowaad ee cutubkan ayaannu isla eegaynaa waxa anyaxa masaa'ibta ahi uu ka micno yahay cilmiyan iyo caadiyanba waxaanse ku bilaabaynaa dhegaystayaal meeriska kitaabkan nebi yo'eel cutubka koowaad aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kanu waa eraygii rabbiga oo u yimid yo'eel ina fatuu'eel waxaannu horay idinku soo sheegnay inay jiraan hormo ka mid ah mufasiriinta oo aaminsan in nebi yo'el uu ka mid ahaa wiilashii samuel sida ku qoran samuelkii koowaad cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa labo hase yeeshee wiilashii samuel waxay ahaayeen kuwo aan la mid ahayn aabbahood samuel markay joogto adeeggi ilaah waayo dadkiibay si cadaaladdarra ah ugu kala garnaqeen haddaba magaca wiilkan yo'eel ah aabbihii waxaa la yidhaahdaa fetu'eel oo magaca yo'eelna wuxuu ahaa mid caan ku ah dalka israa'iil wakhtigiisii waxaana uu magacaasu ka micno yahay yahweh waa ilaah magicii haddaan meeriska cutubka koowaad aayadda labaad ee kitaabkii yo'eel baalka kun boqol siddeed iyo soddon ee axdigii hore halkaasi idinka sii wadno ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan odayaashow kan maqla oo dadka dalka degganow dhammaantiin dhegta u dhiga wartanu ma waxay dhacday wakhtigiinnii mase wakhtigii awoowayaashiin sida abbaarta ah israa'iil waxay dhexda uga jirtay wakhti uu jiray anyax qaatay dhulkii dabcan waxay leeyihiin maya oo wakhtigan oo kale lama arag mar kastoo haddii khibrad inaga yaabisa aynu la kulanno waxaannu sida badan nidhaahnaa waxaan iyo waxaas oo kale weligeed lama arag waxaa suuragal ah in lala qabsado oo dhallinyaradu ay ku yidhaahdaan war waa wax la arkay ee innaga ha isaga keendhigin waa yeel balse iminka yo'eel wuxuu leeyahay odayaashow kan maqla oo dadka dalka degganow dhammaantiin dhegta u dhiga wartanu ma waxay dhacday wakhtigiinnii mase wakhtigii awoowayaashiin markii sidaas lagu yidhaahdo ayaa odayaashu waxay odhan doonaan maya run ahaantii waxa kan oo kale lama arag oo lama maqal isagoo markaasi nebigu waxyiga horay inoogu sii wada ayuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yo'eel cutubka koowaad aayadda saddexaad sida tan haddaba idinku carruurtiinna u sheega oo carruurtiinnuna carruurtooda ha u sii sheegeen oo carruurtooduna qarni kale ha u sii sheegeen waxaa haddaba la sii sheegi doonaa dhibaatida iyo aafada uu keenay anyaxa oo isagu weliba noqonayo masaal quseeya waxyaalaha soo socda ee la arki doono wakhtiga dhammaadkiisa waa wax aanay dadku arag oo aan la maqal anyaxa dalka ku faafay waxaanay bilaabayaan inay yidhaahdaan jeerkii hore waxaa jiri jiray maalin badarkii oo dhan uu anyax xumi ku soo degay oo ninna uma cayman badarkiisii ciise masiix markii uu joogay buur saytuun oo uu dadka u sheegayey sida maalinta ugu dambaysa ay noqon doonto ayuu isaga qudhiisu wax arrinkaasi ku saabsan ka hadlay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad waa markii sayid ciise masiix u carrabaabay sida maalintaasu noqon doonto ee uu lahaa markii la taago waxa baasoo hallaynta ah kii arkaa ha garto wuxuuna yidhi lama arki doono wakhti la mid ah wakhtigaas isaga ah isla sida nebi yo'eel iminka uu ku leeyahay waayeellada haddaba marka la gaaro maalinta ugu dambaysta ayaa waxaa bilaabanaya wakhti aan isagoo kale lagu arag dunida intii quruumina ay jirtay waa wakhti aan horay loo arag isaga oo kale oo aan lagu masaali karin wixii dhacay wakhtigii daraawiishta ama qaxii magaalada muqdisho ama abaartii baydhabo ka dhacday ama abaartii dabadheer waa wakhti xanuun iyo xiisad badan sayid ciise masiix wuu caddeeyey sida maalinta ugu dambaysta ay noqonayso oo wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan waayo markaas waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda mana jiri doonto weligeed wuxuu sayid ciise masiix iminka ka hadlayaa sida dunida ay ahaan doonto xilligaas isaga ah markii xilli dagaal ama abaar ah uu dhaco ayaa dadku waxay isku yidhaahdaan xilligan xilli ka adag lama arag balse waxaan idiin sheegayaa inaan weli la gaarin maalintii rabbiga oo saaxiib inkastoo dadku ay isku dayaan inay dhacdooyin adag soo qaataan oo yidhaahdaan xilligaas waa xilligii dunida ugu dhib badnaa haddana weli wakhtiga dhibka weyn lama gaarin hase yeeshee maadaama xaaladuhu ay iminka ka sii darayaan ayaan la odhan karin wax waliba way wanaagsanaanayaan mustaqbalka haddaba nebi yo-eel wuxuu leeyahay bal eega ayaxanu waa mid nooc kale ah oo isaga oo kalena laguma arag dunida laakiin waxaa imaan doonta wakhti aan isaga oo kale horay loo arag waana maalinta rabbiga hase yeeshee maalinta rabbigu waxay ku furmaysaa ama ku bilaabanaysaa wakhtiga dhibka weyn kadib markii kiniisaddu dunida ay ka tagto waa wakhti cabsi badan oo isagoo kale aan horay loo arag oo dabeetana masiixu wuxuu dunida ka taagayaa waa marka wakhtiga dhibka weyn uu soo dhammaado e boqortooyadiisa markaa kuwa diida in baibalka uu waxyaabahaasi ina barayo ayaa waxaa habboon inay si toos ah baibalka u bartaan oy iska daayaan inay dhowr aayadood meelo kala duwan kala soo baxaan waxaa dadka oo dhan u wanaagsan inay bartaan hadallada ilaah waxa ay ka leeyihiin mustaqbalka iyo weliba wakhtigan xaadirka ah iyo weliba kii tegay balaayada anyaxa ee halkan lagu sheegayo mid la mid ah la arki maayo dhibaatida anyaxa wakhtigii reer masar ka dhacday waxay ahayd mid mucjiso ah oo welibana ah xukun xag ilaah ka yimid hase yeeshee masaa'ibtan waa mid dabiici ah marka ay sidaasi tahay waxaa jira waxyaalo badan oo ay tahay inaannu garanno markay joogto anyaxa waxyaabo badan ayaynan haddaba ka garanaynin cayayaanka la yidhaahdo anyaxa innaga oo dhan wax yar unbaan ka garanaynaa oo magaalooyinkana waxaa laga helaa xilliyada roobka laakiin waa mid aan aad u tarmin oo cooska dhexdiisa ku jira markii aad meel coos leh ku istaagto ayaad arkaysaa xeen anyax yar yar ah oo ka soo boodaysa meeshii aad ku istaagtay waa tii heesaagii caanka ahaa uu lahaa anyaxoon dilaa laygu asiibayee haddaba ayaxan heesaaga uu ka hadlayo ma ahayn masaa'ib oo mid wax baabi'iyana ma ahayn anyaxaas aan aafada lahayn xitaa wuu ku badnaa dhulka israa'iil balse kan iminka nebiga uu ka hadlayo wuu ka duwan yahay markii anyaxu uu beertaada soo galo ee uu badan yahay oo uu cuno waxay beertu noqonaysaa sida wax la gubay oo kale oo waxay burburinayaan dhulka oo dhan kitaabka quduuska ah ee baibalka wuu ka hadlayaa waxyeellada anyaxa oo waxaa ku qoran kitaabka maahmaahyada cutubka soddonaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan soo socota anyaxu boqor ma leh weliba dhammaantood guuto guuto ayay u socdaan marka ay sidan tahay ayaa aayaddaasi kore ee kitaabka maahmaahyada cutubka soddonaad ay inagu caawinaysaa inaan garanno faallada nebi yo-eel uu halkan inagu siinayo marka uu ka hadlayo masaa'ibta anyaxa wuxuuna leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda afraad sida tan wixii koronkorada ka hadhay anyax baa cunay oo wixii anyaxa ka hadhayna laddaa baa cunay oo wixii ladaaga ama balanbaalista ka hadhayna diir baa cuntay waa dhab in afar namuun oo cayayaan ah halkan laynoogu sheegayo waxaa u horreeya koronkorada waxaa ku xiga anyaxa waxaa kaloo ku xiga ladaaga waxaana ugu dambeeya diirta ama balanbaalista waxyaabaha halkan looga hadlayo waxa weeye masaal oo koronkoradu waa mid wax qaniinta oo erayga anyax ayaa isna wuxuu cibraani ahaan noqonayaa arbeh oo waxay ka micno tahay wax wada guuraya oo wada socda oo soo haajiray laaduna waa mid wax leefta oo balanbaalistu waxay ka micno tahay wax waxaaqa afartaasi magac waxay sheegayaan waxay u taagan yihiin sida ay wax u halakeeyaan koronkorada ama anyaxa koronkaradu waxay iskula socdaan xeynxeyn oo waa sida milateri oo kale marka ugu horraysa waxaa bilaabaya koronkarada oo la mid ah sida diyaarado miinooyin daadinaya waxaa ku xigsanaya ciidamada madaafiicda goobta oo gantaallo bilaabaya inay meel waliba ku tuuraan waxaa dib ka imaanaya ciidamadii lugta oo hubaysan oo waxay israacinayaan inta ka dhiman howshii horay loo qabtay waxaana ku xigaya shaqaalihii howsha israacinayay waxaanan soo aragnay iminka afarta waxyaabood ee kala duwan ee laga dhaxlo masaa'ibta anyaxa iyagu ma leh ammaanduullo dagaal mana lahan boqor mana lahan saraakiil laakiin welibana waxay wax u qabanayaan sida ciidamo kala dambeeya oo taliyayaashoodii ay la socdaan oo kale sida badan masaa'ibta anyaxa xagga rabbiga bay ka timaadaa oo waa wax sida xukun oo kale ah laakiin masaa'ibtan waa mid dabiici ah waxaanan u malaynayaa inaan mar waliba loo nisbayn karin sida xukun xag ilaah ka yimid laakiin waa sida dignin oo kale iyo sida dardaaran qaranka la siinayo nebi yo-eel wuxuu ahaa kii ugu horreeyey nebiyada kuwaasoo ka hadlaya maalinta rabbiga oo waxaa ku soo degi jiray waxyi waxayna isku wakhti ahaayeen nebi ilyaas oo isagu ahaa kii u digi jiray boqortooyadii waqooyi nebi yo-eelna wuxuu u digi jiray boqortooyada koonfureed wuxuu uga digayaa in xukun uu imaan doono oo nebigu wuxuu marka hore wax ka barayaa dhibaato dabiici ah oo dhulka ka jirta waana masaa'ibta anyaxa dabadeedna wuxuu xaaladdii caadiga ahayd uga dhigayaa sida ciqaab imaanaysa mustaqbalka wuxuuna waafajinayaa sida xaalku uu noqon doono maalinta loo yaqaano maalintii rabbiga nebiyadii kale oo dhammina waxay ka hadlayeen maalintaas waana la fahmay wixii ay ka hadlayeen oo waa maalintii rabbiga nebiyadii kale oo dhammina waxay ka hadli jireen maalintaas waxaan doonayaa inaan idiin sheego in nebigu balaayada ama masaa'ibtan anyaxa ee dabiiciga ah uu kaga hadli doono maalintii rabbiga oo ka bilaabanaysa wakhtiga dhibka weyn sidaas bay maalintaasu ku bilaabanaysaa waxay ku bilaabanaysaa afartii fardoolayda ahayd welibana waxaa isfeer socda afarta fardoolayda ah ee looga hadlayo dhammaadka dunida iyo weliba afartii xeen ee anyaxa ahayd ee dhulka ku soo degay anyaxa cilmiyan la arki maayo maalinta ugu dambaysta laakiin wuxuu u taagan yahay wax ka sii xun oo waa wax laga arki doono meel waliba oo dunida ah dunida balaayo ayaa ku dhici doonta marka sayid ciise masiix dunida uu ku soo noqdo si uu boqortooyadiisa u taago haddaan horay idinku sii wadno cutubka koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad ee kitaabkii nebi yo-eel waxaana qoran sida tan kuwiinna sakhraamiinta ahow toosa oo ooya kuwiinna kamriga caba oo dhammow kamrigii macaanaa aawadiis u baroorta waayo waa idinka go'ay anyaxa wuxuu marka hore ku hormarayaa beeraha canabka markaasay wada cunayaan oo waxaana la waynayaa kamrigii oo kuwii cabi jirayna jiidaal bay galayaan waxaa tanu ay muujinaysaa in bilowgii dhicitaanka reer banu israa'iil uu ahaa kamriga dadkiibaa waxay wada noqdeen kamriyo cab waxaa mar waliba layna xusuusinayaa in kamri cabistu ay tahay dembiga bilowgiisa wixii intaasi ka dambeeya qaramada way sii dhacaan waxaa la ogsoon yahay in shilal badan oo dunida ka dhacaya ay sabab u tahay kamro cabistu haddaba sakhraddu waxay keentaa dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed markii madaxda waddanku ay yihiin kuwa sakhradda u go'ay wuxuu yo-eel oo ahaa nebiga leeyahay sida ku qoran aayadda shanaad kuwiinna sakhraamiinta ahow toosa oo ooya kuwiinna kamriga cabta oo dhammow qamrigii macaanaa aawadiis u baroorta waayo waa idinka go'ay hase yeeshee inkastoo ay sakhraamiin ahaayeen haddana waxay afka ka lahaayeen ilaah baannu caabudaynaa waxay la mid yihiin haddaba hormooyinka qaadka oo iyagu ku dooda diimaha laakiin haddana aan waxba ka ogeen haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu dhegaystayaal horay waxaannu idinku wadaynaa kitaabkii nebiyo eel cutubka koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay waayo dadkaygii waxaa ku soo kacay quruun xoog badan oo aan tiro lahayn oo ilkahoodu waa sida ilka libaax oo kale oo waxay leeyihiin miciyo gool libaax oo kale waxaa iminka lala simayaa ama lala barbardhigayaa anyaxi sida ciidamo wax halaaga cayayaanka yar ee anyaxa ama koronkorada wuxuu baabi'in karaa gees weyn oo baxaya cayayaanka yar ee anyaxa ama koronkorada wuxuu baabi'in karaa geed weyn oo baxaya waxay ku soo dhacayaan dhulgalley uu ka baxayo oo isla markiiba waxay xaalufinayaan beertii baxaysay waana xayn badan oo wada socota oo afar horma ka kooban oo welibana aan boqor lahayn anyaxa marka la eego qorniinka wuxuu ku yimaadaa sida xukun ilaah xaggiisa ka yimid laakiin balaayadan waxaa iminka israa'iil loogu soo diray sida digniin xag ilaah ka timid wixii intaasi ka dambeeyey yo-eel ayaa wuxuu ku odorasayaa waxyigan ama la barbardhigayaa waxyigan waxyaabo iman doona mustaqbalka oo maalinta rabbiga markii ay bilaabato waxaa ku soo degaya dhulka masaa'ib lagu masaalo sida anyax uu beeraha u xaalufiyo wixii intaasi ka dambeeyey yo-eel ayaa wuxuu ku odorasayaa waxyigan waxyaabo iman doona mustaqbalka oo maalinta rabbigu markii ay bilaabato waxaa ku soo degaya dhulka masaa'ib lagu masaalo sida anyaxa uu beeraha u xaalufiyo waxaana xigaya afartii fardoolayda ahayd sida ku qoran kitaabka muujintii haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii yo-eel cutubka koowaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan geedahaygii canabka ahaa way baabi'iyeen oo dhirtaydii berdaha ahaydna way diirteen wayna murxiyeen oy kala tuurtuureen oo laamahoodiina waa qayax cad caadiyan geedka berdaha ah waxaa burburin kara anyaxa waxay marka hore diiranayaan geedka qoloftiisa oo waxay soo reebayaan geedkii oo aan diir lagu arag markaana nebi yo-eel wuxuu dirayaa farriin waxaana leh dadka wuxuuna u sheegayaa waxa ay samaynayaan marka wakhtiga dhibka badan la soo gaaro oo toban waxyaabood buu u sheegayaa inay sameeyaan waxaanan ku bilaabaynaa tobanka waxyaabood ama aan ka gelaynaa aayaddan siddeedaad ee cutubka koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba u muusanaaba sidii gabar jooniyad xidhatay oo u barooranaysa arooskeedii ka dhintay waxaa marka koowaad lagu leeyahay ama la farayaa wax aan caadi ahayn oo waxaa lagu leeyahay kow waa inay baroortaan waxay u barooranayaan sida gabar yar oo wiil ay jeceshahay soo guursaday oo haddana wiilkii ka dhintay ama gadaal lagu dilay oo haddana wiilkii ka dhintay ama dagaal lagu dilay waana sida la doonayo in qaranku uu u baroorto markii masiibadu ay ku soo habsato weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubkan koowaad ee kitaabkii yo-eel baalka kun boqol siddeed iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan qurbaankii haruurka iyo qurbaankii cabniinku waa ka go'ay gurigii rabbiga oo wadaadada ah rabbiga mididiinnadiisa way barooranayaan waxaa ka istaagay gurigii rabbiga qurbaankii haruurka iyo kii cabniinka oo waxaa la leeyahay waxaa ka istaagay dhammaan wixii lagu bixin jiray tan labaad ee laga doonayo inay sameeyaan markii xilligan la soo gaaro waxa weeye in wadaadadu ay baroortaan qidcadan oo dhan baroorasho ayay ku dhammaanaysaa waayo waxaa la daaneeyey dhaqaalihii oo masiibadan waxay ku soo dul degtay dhaqaalaha aayaddan iyo weliba aayadaha kale ayaa waxaa layna ogolaysiinayaa ama laynoo caddaynayaa in nebi yo-eel uu joogo magaalada yeruusaalem wuxuu halkan uga hadlayaa wadaadka jooga guriga rabbiga oo ku yaalla yeruusaalem weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan beertii way ba'day oo dhulkii wuu barooranayaa waayo haruurkii wuu baaba'ay oo qamrigii cusbaana waa engegay oo saliiddiina way idlaanaysaa waxaa dhulkii ka dhammaanaya saliiddii oo welibana canabkiina wuu baaba'ay wax haruur ahina kuma harin waxaana halkaasi lagu laastay saddex qaybood oo ka mid ah midhaha ka soo go'a dalka oo dadku ay ka samaystaan raashinkooda oo waxaa iminka la leeyahay oo dhulkii uu barooranayaa
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye
sacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin